hadda fiiri sawirka labaad ilaah marka uu sameeyey waxyaalaha dunida oo dhan aad iyo aad bay qurux badnaayeen markaas buu ilaahay yidhi waxaan samaynaynaa nin oo annaga oo kale ekaanteeda ayuu lahaan doonaa ilaah markaas carra ayuu dhulka ka qaaday waxaana uu ka suubiyey wax u eeg nin markaas ayuu ilaah dhobadii uu sameeyey uu neef ku afuufay sidaas oo kalea markaas ayuu ninkii waxa uu noqday wax nool markaas ayuu ilaah waxa uu sameeyey beer aad u qurux badan beertaasi oo lagu magacaabayey beertii aadan marka ninkii aadan la odhanayay ilaah waxa uu kuu siiyey inuu beerta ku noolaado oo uu isagu u sarreeyo oo beerta waxaa yaallay wax walba wax kasta ooan dunida iminka ku aragnay iyo wax ka wanaagsan oo dhan aadan baana beertaasi oo dhan ugu sarreeyey markaas ayaa aadan ilaah ku amray inuu xayawaanka oo dhan magac siiyo xayawaankii oo dhan ayuu magacaabay aadan ayaana dhammaantood ugu sarreeyey markaas ayuu ilaah hareeraha beerta eegay si uu markaasi aadan ugu helo qof isaga weheliya laakiinse ma aanu helin markaas buu ilaah yidhi haa ma fiicnaa in uu nin keligii ahaan joogo markaas ayaa ilaah ninkii aadan hurdo weyn ku riday markaas ayuu ilaah feedhiisii waxa uu ka saaray markaas ayuu waxa uu ka sameeyey naag markaas ayaa ilaah naagtii uu ka sameeyey aadan ayuu isaga u keenay aadanna waxau naagti ugu yeedhay xaawa waayo xaawa waxa ay tahay hooyada waxa nool oo dhan oo aadan iyo xaawo beerta waxay ugu noolaayeen si aad u fiican waayo wax walba waa ay haysteen markii aadan iyo xaawo ilaah sameeyey waa ay ka duwanaayeen wax kasta oo beerta jooga waayo ilaah waxa uu uga sameeyey ninka eekaantiisa in uu ninka ilaah wada caabudaan oo ay wada joogaan oo ay isweheshadaan saaxiib adigu xidhiidh ilaah ma la leedahay
sidee baan xiriir ola yeehan karaa ilaah maxaa yeelay ilaah waa mid weyn ee jooga samada
saaxiibayo dhegayso isiina dhegayso aniga ayaa kuu sheegi doona sidaad xidhiidh ula yeelan doontid ilaah haa waa runta ilaah waa quduus aad buuna u weyn yahay laakiin saaxiib miyaad og tahay ilaah waxauu noo abuuray inaanu xidhiidh la yeelanno oo aynu caabudno